Cusbitaalka Guud ee Gobolka Galgaduud, oo bilo ka hor ay la wareegtay Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Galmudug, ayaa ku guuleystay horumarinta adeegyada shaqo ee caafimaadka iyo u adeegista bulshada gobolka Galgaduud. Sida uu sheegay Dr. Abuukar Cali Faarax, madaxa howlwadeennada ee Cusbitaalka Guud ee Gobolka Galgaduud, waxaan runtii soo marnay dhammaan qaybaha isbitaalka oo active ah afarlaatanki saac waxaan shaqeynayo qaybtii dhalmada iyo qalimada haweenka sida caadiga u dhali waaye qaybtii bukaan socodka oo si joogta ay usoo booqanayaan bukaanada waxaan kaloo shaqeynaa qaybtii emergency-ga oo afarlaatan saac taraumooyinka iyo waxyaabaha shirarka iyo eh, weliba maaragtay deegaanadan aad inoogu badan yihiin eh, si joogtaan ay usoo booqdaan waxaa kaloo active ah oo aan shaqeynayo En, qaybteenii bukaan jiifka oo iyadana runtii bukaano dhowr ah ay hadda noo jiifaan oo nas- runtii waxaa ii buuxsamay toban sano oo aan ka shaqeynayo deegaankan dhusmareeb iyo deegaanada ku xeeran En, tobankaas sano runtii aan bukaanka u adeegeynay En, ilaa waxaan u adeegnay bukaano ah, boqol kun oo bukaan ka badan boqolkaas kun oo bukaan runtii waxay ka kala imaadeen deegaano kala duwan Eh, galmudug oo dhan aan dhihi karno iyo qaar xuduudaha kasoo tilaabay
Dhanka kale, Dr. Abuukar Cali Faarax, madaxa isbitaalka gobolka Galgaduud oo sii hadlaya ayaa codsaday in loo kordhiyo tirada howlwale- in loo kordhiyo tirada howlwadeennada isbitaalka oo uu sheegay in mararka qaarkood ay dadku iyo howlwadeennadu ay no- oo uu sheegay in mararka qaarkood ay aad ugu baahdaan howlwadeenno dheeraad ah howlwadeenno dheeraad ah En, guud ahaanna runtii en, bukaano badan oo daweyn iyo qalin ah yaa ilaahay nagu guuleeyey waxaan diyaar u nahay shaqada inaan sii wadno waana runtii farxaday noo tahay inaan soo gaarnay tobankaas sano En, shaqada quruxda badan ee maaragtay aan nasiinada lahayn oo laga yaabo mararka qaar waqtiyadii aan nasiinada samayn lahayn en, maalmaha fasaxyada inaanan maaragtay nasan ah, dadka deegaanadooda ugu tegaynay si volun- volunteer ah dadka usoo Een, shaqaalaha isbitaalka intiisa badan waa volunteer Een, runtii een, waa dareemi kartaan shaqaala si volunteer ah een, ku shaqeynaya wax badan oo waajibaada lama saari karo Een, mar walbana shaqada qualitygeeda ayay saameyneysaa taas een, runtii waxaa naga caawi kara inaan shaqaalahaas mushaar u helno waxaan ka codsanaynaa cid walba oo awoodeeda leh inay naga caawiso dowladdeena runtii way dadaaleysaa marka dowladdeena galmudug Een, runtii dadaal badan way ku jirtaa in maaragtay dadkaas loo helo een, mushaaraad iyo loo helo